xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo galmudug ayaa kulamo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa xaalada abaareed ee ka jirta galmudug la qaatay qaar ka mid a bulshada ku nool deegaanada xeerdahab ceeldhibir budbud afbarwaaqo iyo dhoore oo kamid ah gobolka mudug qaar ka mid a bulshada ku nool deegaanadan ayaa xildhibaanadu uga warbixiyey baahiyaha hayse iyagoo codsaday in gurmad lala soo gaaro maadaama ay abaarta saamaysay dowlad hadday tahay iyo hay-ad hadday tahay wax biyogelina oo wadankaas baddaas iyo u dhexeeya iyo gaal kacayo oo aan leenahay oo ama hay-adu sheeganayso ama maamul sheeganaya ama dowladu sheeganayso oonan soo maray ma jiraan dadka meesha fadhiyaa dhammaan wuxuu hadda u yarya maaragtaa kuugu muuqdaa inay yihiin yaryar dhammaantood waa taarikhyahanno wayna qori doonaan waa dadkii ka soo jeeday cabdulaahi ciise waad dareemi kartaa maanta noogu kaa horraysa waraaqdaas aan kuu dhiibannay waxa ku qoran waxaan kaa rabnaa sidaa ay u qoran tahay mid kasta sidaa wax uga qaban kartid isla haddaba inaad noo sheegtid amase telefoon baa ku soo qornay telefoonkaas aa ugu soo sheegtid intii wax ka qabadle kale iyo intii maaragta ka qaadasho kale wakhti dheer oo waddankaani abaar uu ka dhacay ayaa la soo maray welina abaartii way jirtaa dhulkan hadda muddo sanad iyo xoogaa ayaa roob ma qaban dadku hadda meeshaan waa ka guuray meelo badan oo fogfog ayuu u roob raacay abaartu marka dadkii way saamaysay duunyadiina way saamaysay xildhibaan cabdiraxmaan cagaweyne oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya xildhibaan maxamuud xuseen tahliil iyo xildhibaan maxamuud duniye oo ka mid ah baarlamaanka galmudug ayaa si wadajira u sheegay in wax laga qaban doono baahiyaha ka jira deegaanadan waxaan rabnaa marka baahida deegaanka sida aad uga hadasheen inaan u gudbinno oo saddexda qodobo aasaasiga ah oo nolosha aasaasiga u ah ay ugu muhiimsan yihiin waxaan rabnaa marka annagoo deegaankani sidii uu ula mid noqon lahaa deegaanada ay dadkaygu degan yihiin macna loogu noolaan lahaa inaan ka soo jawaabno baahiyahaas ma wada dhammaan doonto laakiin waxbaa ka soo jawaabeen waa inkaga mahad celinaynaa annaguna waannu idiin dadaalaynaa haddii ilahay qadaro sidoo kale waxaan ka codsanaynaa ragga dhuura ku haray oo horta diintu waa muhim dad baa waxay moodeen haddii iskuul dhigto diinta in laga baxay waxaa weeye waxay ka mid tahay diintu waxbarashada kale gaarigaa la wato cirbadda qofka la surahayo waa noloshii asaasigayd wey wax hadda diinta lala barbeegahayana ma aha waa geela iyo ariga la dhaqanayay ka mid tahay ninkii marka geel iyo ardhaqaa madiintu ka baxay ilaa waatan meeshaan qofkaani qof buu cirbad ku midahaya lacag buu ka qaadanaya midda labaadna waxaa weeye wasaaradaha ku biyaha leh meeshaan wakhtiga hadda la joogo adduunka waxaa la cabbaa biyo oo nadiif ah oo haddii alla ku roon yahay laga shaqeeyey in magaalada ceeldibir oo xarun weyn oo tom balayn leh oo intaasoo la-eg leh oo sagaal iyo toban tuulo leh in ay weydo biyo macaan waxay ku tahay mataqaanaa ceeb bay waxay ku tahay maamulka iyo dhammaan dowladda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa qolada caafimaadka iyo qolada maamulka inkastoo aan keeni doonno yacni cabashadii dadka iyo waxay soo qoreen